magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maaraya tacbashada beeraha gaar ahaan bataatiga kuwaasi oo shaqadan uga maarmay in ay ka tahriibaan dalka dhalinyaradan ayaa bataatiga waxay ku beeraan beeraha hoos yimaada magaalada jowhar waxaana si weyn looga isticmaalaa gobolkan shabeellaha dhexe maxamed cabdi xaaji oo ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar islamarkaana tacba bataatiga ayaa ka warbixiyey xili ay ku habboon taha ayaa jirto in la tabco wuxuu ku habboon yahay xilliga oo la dhahaayo gu'a gu'ii waxa waaye xagaayuu helayaa qoyaanuu helayaa wuu ururaya marka isaga taas waa ku dhala si fiican ayuu ugu dhalaya laakiin xilliga deerta kuleelaa jiro kuleelkii dhulka ayaa jiirirayo xilligaas ma habboona tacabkiisa run ahaantii marka wuxuu ku habboon yahay xilliga gu'a xilliga kale waxa waaye oo deerta waxa waaye waa bakhtiyaa nasiib si fiican xataa muu dhalaya xididda ayuu daysanaya laakiin xilliga oo xagaayga e waxa waaye bahalka waa dhidhigayaa sigoo weyn oo caag saddexda dhadhan ayuu oo gelinayaa dhulkan sida soolkan waa loo soolaa dhulka marka hore cagafaa la marinaya marka hore dhulka waa loo soolaa markii la soolo dhulka waa la waraabina markaasaa la tilaalaa walaa run ahaantii hadda xilligan oo deerta oo gu'a si fiican ayaa horta ayaa loo beyray loorkiina waxaa la gadanayay toban doolar zaa'id ayuu noqday saaqiisolaan hadda nin walaal ayaan ka soo qaatay ilaahay kheyraad siiyo wax shilin aymi ugu fadhiyaan hadda halahaan oo beertaa aan ku beeray nin walaala isoo siiye dhinaca kale xaliima maxamuud cabdulaahi waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada bataatiga ee ku iibiya suuqyada magaalada jowhar waxay dhankeeda ka hadashay qaabka bataatiga ay u iibiso iyo qiimihiisa
bataatiga goorta toban kun aan gadooyaa goob shan kun aan gadeey taan xabadda markii ugu dambaysa lix kun aan ka gadaa si walba ama sidiisa ku cun ama leleefoo ku cun si walbaay ku jecel yihiin bulshada amba karso amba suugu ku darsa amba leleefoo ku cun